بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وتفسير القرآن الكريم كأه سورة المجادلة سورة قد سمع لليل هذا سورة المجادلة لو يقانه أي أن تفسير كذا بلا بينا marka juskan siduu u dhel yahay biakmalihi isagoo dhanba laga bilaabo suuratu lmujaadala ilaa suuratu taxriim ama lima tuxarimu maa axala allaahu lak kulligeed waa madani oo waxay ku soo degeen madiino marka sida lagu yaqaano waxay ka xalkilaysaa axkaamta ummadda islaamka ah ayay qur'aanka madani ka hadlaa suuraddani waxay ka hadlaysaa axkaam oo shareeco ah oo fara badan waxaa ugu horreeya wax dihaar la yidhaahdo aynu ka sheekayn doonno iyo kafaaro kafaaro gudasho wax la yidhaahdo oo qofkii wax dihaaray ku waajibayso iyo dadka faqooda inay markay sheekaysanayaan si gooni ah oo ay si iyaga sirtooda gooni ah sida laga rabo aadaabta laga doonayo iyo meelaha la fadhiyo aadaabta loo fadhiisanayo iyo sadaqo in la bixiyo iyo inaan gaalada la jeclaanin iyo wixii la mida ayay ka hadlaysaa marka suuraddani saan u sheegnay mujaadala waa qof aynu arki doonno oo saxaabiyad ah oo magaceeda la yidhaahdo waxaa weeye khowla binti gabadhaas iyo wuxuu ku soo degay gabadhaas oo ilaahay u sheeganaysa subxaana wa tacaala oo khowla binti thaclab layidhaa thaclaba la yidhaahdo ayuu ku soo degay oo ninkeedii dihaaray marka dihaarka sida xaqiiqada dihaar dihaar horta waa dhabar dahri weeye min adahri dhabarkaa laga keenay marka waxaan intaanan suuraddaba u gelin waxaan ognahay qur'aankani intuuna soo degin ummaddii uu ku soo degay ee carabta ahayd ee jasiira carabiya joogtay ummadaha taagta daran oo dhan oo bulshada ka mid ah ayay si xun ugu istaagi jirtay qur'aankana ilaahay soo dejiyo ummadahaasoo dhan xoreeyey marka kuwaasoo dhanna inteeda badan waxaan ku soo marray suuratu nisaa oo agoonta ay ka mid yihiin ha uguba daraadeen agoonta oo gabdhaha ah iyo haweenka naftoodii iyo dadka waayeelka ah wax alla wixii aan dagaal gelaynin oo hub qaadaynin oo dhan yaa xoolihiisa si dheeldheel lagu cunayey lagu ciyaari jiray marka waxyaabo badan oy samayn jireen oo qur'aanku uu diiday oo tirtiray baa jira suuratulbaqara waxaan ku soo marray iilaa wax la yidhaahdo oo ninkii uu ka dhaaranayo xaaskii uu qabay inuusan u galmoonaynin marka hadduuna u galmoonaynin muxuu u guursaday maxaa loo wada joogaa maxay ka qabanaysaa meesha intaa isma weydiinayo maxaa yeelay inuu iska furo oo marka ay adduunkeeda qabato iyo inuu qabo uu dhaqdo wax u dhexeeyo waa dulmigaasuu ahaa qur'aankuna halkaasaan ku soo aragnayoo wuu xalliyey in afar bilood loo qabtay kadibna uusan suurraba iska yeeli karine ama uu ku soo noqdo ama uu furo hadduu yeeli waayana inuu qaadigu ka furayo tanna waa sidii oo kale waxaa weeyaan ninka oo jaahiliga ah xaaskii uu qabay unbuu wuxuu ku odhanayaa anti ka dahri ummi aniga hooyaday dahrigeedoo kaleaad igala mid tahay macnaha waxay ka dhigan tahay sida uusan qofka uuna hooyadii wax ugu doonanaynin oona ugu galmoonaynin ayaad iga tahay hooyaday oo kaleaad iga tahay sidaasuu ku odhanayaa marka markuu sidaa yidhaahdo qofkii halkaasay ku silcaysaa qof la qabana ma aha oo la dhaqanayo qof la furayna ma aha oo adduunkeeda dhinac ka raacayso wixii sidaa ahaa yaa islaamka dhexdiisii yaa nin cibaadata bna saamid la yidhaahdo oo duqoobay oo camalkii ka xumaaday ayuu sidii oo kale ayuu ku dhaqaaqay markaasaa ilaahay sida ay caaisho tidhi islaantaa calaacalkeeda yuu ilaahay fowqa sabci samaawaad ayuu ka dhegaystay oo ka maqlay taasee marka suuradda inoo sheegaysaa wuxuu yidhi suuraddu waxay ku bilowday qisadii waxaa weeye bayaanu qisati almujaadila tii doodaysay khawla binti thaclabata gabadhaa la yidhaahdo allatii daahara zawjuhaa ninkeedii ayaa dihaaray oo yidhi anta calaya ka dahri ummii calaa caadati ahli aljaahiliya fii taxriimi azawjati bidihaar baa lagu xarimi jiray haweenaydii way timid rasuulkii ilaahay bay u timid iyadoo dulmiga iyo xadgudubka uu ninkeedii ku sameeyey ka ashtakoonayso hadal aad iyo aad qalbiga u taabanaya ayay odhanaysay wa qaalat waxay tidhi yaa rasuula allaahi ilaahay rasuulkiisiiyow akala maalii ninka cubaadata bna saamid ah oo ninkayga ah horta maalkayga wuu cunay wa afnaa shabaabi dhallinyaronimadaydina wuu baabi'iyey wa nahartu waxaan u firdhiyey lahu maa fii batni wixii calooshayda oo ubad ahaana waan u firdhiyey xataa idaa kabirat sinnii markay da'daydii weynaatay oo wanqataca waladii ilmahaygiina uu go'ay oo aan dhalmadii joojiyey yudaahara minii wuu idihaarayoo anti calaya ka dahri ummi ayuu igu yidhi markay sidaa tidhi wa rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahayna yaquulu laha uu ku odhanayo maa uraaki ma arkayo ilaa qad xarumti calayhi inaad ka xaaraam noqotay fa kaanat tujaadiluhu wa taquulu yaa rasuula allah maa tallaqanii walaakinahu daahara minii oo fa yaruddu calayhaa uu isna u oranayo maa uraaki ilaa xarumti calayhi waad ka xaaraam noqotay humma qaalat waxay tidhi islaantii allaahumma ilaahayow innii anugu ashku waan sheeganayaa ilayka adiga waan kuu sheeganayaa fastajaaba allaahu ducaa'ahaa ducadeedii ilaahay baa ajiibay wa faraja kurbatahaa kurbadeedii iyo wa shakwaaha ilaahay baa feyday qad samica allaahu baa marka soo degtay suuraddu marka way ka hadashay haddana waxaa weeye faqa ayay ka warrantay kadibna waxaa weeye yahuudda iyo waxyaabaha hadalka xun ee ay ku gabbanayeen sidaan suuratu nisaa ku soo marray ayay ka sheekaysay haddana munaafiqiintaas si aad iyo aada ayaa looga sheekeeyey oo la fadeexeeyo ilaahay uu ka warramay kadibna suuradda waxay inoo sheegtay isjacaylka ilaahay daraaddii in un la isu jeclaado laa tajidu qowman yu'minuuna halka ayay ku dhammaatay suuraddan cajabteeda waxaa ka mida marka waxaa weeyaan waxaa ka mid ah kow iyo labaatan aayadood weeye sidii aynu soo marrayoo wa aayaatuhaa waxaa weeye hintaani waxaa weeye labaiyo labaatan aayadood weeye kow iyo labaatan ma ahe waa labaiyo labaatan aayadood labaiyo labaatanka aayaddii kasta oo la arkana ismuljalaalaha magaca allaah ayaa ku jira marka iyadana waxaa weeye waa sir ay suuraddu wadato sababu nusuulkiibuu inoo sheegayaaye waxaa weeyaan sababu nusuuli sababta ay ku soo degtay ruwiya waxaa la weriyey anna khawlata binti thaclabata imra'atu aws ibni saamid haa cubaada mehe aws ibni saamid ninka aws ibnu saamid la yidhaahdo waa walaale eh araada zawjuhaa ninkeeda wuxuu doonay muwaaqacatahaa inuu u galmoodo yowman maalin fa abad way diiday fa qadiba wuu cadhooday wa daahara minhaa wuu dihaaray fa atad waxay umid rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay bay u timid gabadhii fa qaalat wa qaalat waxay tidhi yaa rasuula allaah inna awsa ninkii aws ahaa daahara minii wuu idihaaray bacda an kabura sinnii markuu cumri waxaa weeyey markuu cumrigaygii uu weynaaday oo wa raqa cadmii laftaydiina ay jilicday wa anna lii waxaa ii sugnaaday minhu isaga sibyatun carruur baan u dhalay sikaaran oo yaryar in damamtuhum ilayhi haddaan isaga qaado idhaahdo daacuu hooyo ma laho way lumayaan ilmahaas wa in damamtuhum ilaya aniga haddii aan soo kaxaystana jaacuu waxaa weeyaan way gaajaqo iyo aan biil uga keena ma arkaya eh famaa taraa maxay kula tahay rasuulkii ilaahayow fa qaala lahaa nabigeenni wuxuu ku yidhi maa araaki ma arkay ilaa qad xarumti calayhi فقالت waxay tidhi yaa rasuula allah wallaahi maa dakara طalaaqan wa huwa abuu waladii ilmahayga isagaa dhalay waa axabu nnaasi ilaya fajacala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahina wuxuu guda galay yuciidu qowlahu hadalkiisii inuu ku soo celinayo maa uraaki ilaa qad xarumti calayhi wa hiya tukariru qowlahaa famaa zaalad kama ayna tegin turaajicu inay ku soo celinayso oo wa yuraajicuha isna uu ku celinayo xataa nasalad intay ka soo degto qad samica allaahu qowla alatii waxaa kaloo la wariyey rawa albukhaariyu can caayishata wuxuu ka wariyey annahaa caaisha qaalat inay tidhi tabaaraka aladii ilaahay baa khayrkiisuu batay wasica uu u waasic noqday samcahu maqalkiis alaswaata waxaa weye dhawaqyaalka laqad jaa'at ilmujaadilatu way timid khawlatu binti thaclab fa kallamad way la hadashay rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay bay la warrantay gabadhaasi wa ana fii jaanibi albeyti gurigan dhinac ka joogaa asmacu kalaamahaa kalaamkeeda hadalka waan maqmaqli wa yakhfaa calaya waxaa iga qarsoomaya bacduhu qaarkiis wa hiya tashtakii sawjahaa iyadoo ninkeeda ka sheeganayso wa taquulu odhanayso yaa rasuula allaahi rasuulki ilaahayow ablaa shabaabi dhallinyaradaydii buu baaliyey wa nahartu lahu batnii calooshaydaydna waan u firdhiyo carruur xataa idaa kabura sinnii markuu da'daydii oo weynaatay oo wanqataca waladii ilmihii iyo caadadina ay iga tagtay yudaahara minii allaahuma innii ashkuu ilayka ilaahu adaan kuu sheeganayaa famaa barixad kama ayna zuulin xataa nazala jibriilu bi haadihi alaayaat aayaadkanuu ilaahay soo dejiyey bismi illaahi ilaahay magiciisa allihii alraxmaani ee naxariista badnaa allihii alraxiimi ee naxariista khaaska naxariisanayey yaan ku bilaabayaaye waxaa weeye qad xaqiiqe ee samica allaahu ilaahay wuu maqlay qowla alatii tii qowlkeedii hadalkeedii tujaadiluka kula murmaysa nebi maxamedow fii zawjihaa fii sha'ni zawjihaa qad laa tadkhulu ilaa cala alafcaal waxaa weeyaan qad samica allaahu ilaahay wuu maqlay waidaa dakhalat cala almaadi afaadat taxqiiqa xaqiiqo ayay faa'iideynaysaa hadday mudaaric gashana yaraan bay faa'iideynaysaa marka sidaa daraaddeed qad xaqiiqe ee xaqan laqad samica allaahu ilaahay wuu maqlay qowla almar'ati haweenaydii hadalkeedii oo hadalka kugu soo celinayso oo kula doodayso tuxaawiruka fii sha'ni sawjihaa maqalkiisana macnaha ilaahay uu maqlay waxaa laga wadaa wuu ajiibayoo xal buu u keenay waxaa weye cilmi keliya lama rabo wahwa ka qowli lmusalli samica allaahu liman xamida qofka tukanaya wuxuu yidhaahdaa samica allaahu liman xamida ilaahay baa aqbala oo maqla qofkii ilaahay mahadiyo wa tashtakii way u sheeganaysaa ila allaahi wa tatadaracu ila allaahi tacaalaa ilaahay bay u tadarucaysaa inuu kurbada ka faydo wallaahu allana yasmacu wuu maqlayaa taxaawurukumaa dooddiinnana iyo xiwaarkiinnana wuu maqlayaa wallaahu jalla wacalaa yasmacu xadiidakumaa wa muraajacatukumaa alkalaama kalaamka aad isku hadalka aad isku celcelinaysaan maadaa qaalat laka maxay kugu tidhi wamaadaa raddadta calayhaa adigana maxaad ku celisay ilaahay wuu maqlayay subxaana wa tacaalaa ina allaaha allana samiicun kii maqal badan weeye basiirun oo arag badanoo qofkii ilaahay la waxaa weeye ilaahay samiicun biman yunaajiihi qofka ilaahay la faqo oo wayatadaracu ilaahi ilayhi ilaahay u tadaracu wuu maqlayaa subxaanahu wa tacaalaa ilaahay wuu maqlayaa marka sidii xaqiiqada ah ilaahay marka wuxuu caayay oo albaabkeeda la xidhay wixii jaahiliga la jideeyey oo wuxuu caayey dihaarka waxa la yidhaahdo yuu caayey oo wuxuu yidhi aladii faqaala wuxuu yidhi alle aladiina kuwa yudaahiruuna dihaarayo minkum idinka idinka mida min nisaa'ihim haweenkooda dihaarayo maa hunna haweenkaa ma aha ummahaatuhum kuwii dhalay ma aha been bay sheegayaan ay aladiina yaquuluuna linisaa'ihim antunna ka duhuuri ummahaatina hooyooyinkannaga ayaad noola midteen kuwa odhanaya oo ula jeeda inay iska xarimaan korkooda siday hooyooyinku xaaraam uga yihiin xaqiiqadii taa hooyooyinkooda ma aha wa innamaa waxaa weeye waa xaaskoodii weeyaan dihaarkuna waa saa waa min qowli rajuli limra'atihi haweenkiisibu wuxuu ku odhanaa xaaskiisii anti calaya adiga calaya aniga korkayga ka dahri ummii hooyadii dhabarkeedoo kale yaqsudu wuxuu ula jeedaa culuwii calayka inaan kaa kor noqdo oon ku galmoodo xaraamun xaaraam weeye ka culuwi calaa ummii sidaanan hooyaday ugu galmoonaynin ayaanan adigana kuuga galmoonaynin waalcarabu taquulu way tidhaahdaa fi talaaqi laakiin iyagoo furiday ula jeedaan nasaltu can imra'atii ay tallaqtuhaa waan furay marka ula jeedada ay uga jeedi jireen waa inay xaaraameeyaan haweenkaas marka ilaahay wuxuu yidhi maa hunna ummahaatuhum waxaa weeye haweenkiinnii hooyadiin ma aha waa been weeye in ummahaatuhum hooyadood ma aha ila allaa'i kuwii ma ogiye waladnahum dhalay oo xaqiiqo hooyadaadi aad uurkeeda seexatay oo kadibna aad ka soo baxday taasaa hooye kuu ah ee xaas aad qabtay adiga hooye hadal aad tidhi afka ka tidhi kuma noqonayo marka sidaasaa la yidhi maa hunna ummahaatuhum hooyooyinkooda ma aha yuu ilaahay yidhi in ummahaatuhum ila allaa'ii waladnahum waa kuwii dhalay wa innahum raggaasna layaquuluuna waxay odhanayaan munkaran munkar oo min alqowli odhaah ah iyo wasuuran been marka inuu dihaarkii xaaraam yahay laba kelimo oo labadaba laga qaadanayo inay xaaraam tahay oo kelimatu munkar waa wuxuu sharcigu u inkaray oo diiday weeyaan zuuranna waa beenoo waxaa weeye haa ulaa'i almudaahiriin layaquuluuna kalaaman munkaran hadal oo la inkiro tankiruhu alxaqiiqatu xaqiiqadii wuu ka fog yahay wa yunkiruhu sharcu shareecadana ma ogola wahwa kadibun been weeye wa zuurun waxaa weeye iyo been iyo buhtaanun hafaryo wa ina allaha allana lacafuwun kii dhaafa weeye hafuurun oo waxaa weeye lacafuwun kii cafiyo weeye hafuurun oo dhaafo taas ayuu ilaahay yidhahoo cafigiisa iyo makfiradiisa qofkii u soo noqda ilaahay wuu cafinayaa wuuna u dhaafayaa taasuu ilaahay sheegay subxaanahu wa tacaalaa wa ina allaha lacafuwun hafuur marka xugunkii waaka waxaa weeye islaamku saa weeye xugunka kala goynta intaan la saarin horta waxay shareecada iyo diintu ka qabto waxan si aan looba samayninoo irdaha loo xidho ayuu inoo sheegayaa ilaahay wuxuu yidhi marka waaladiina kuwa yudaahiruuna dihaarayo min nisaa'ihim dumarkooda oo odhanayo anti calaya ka dahri ummii marka markaan idhi ka dahri ummii waxaa la mid ah sidaas oo hooyadan waxaa la mid ah wax alla wixii maxram ah oo aan guurkiisa u bannaanayn hadduu xaaskiisa ku shabbaho dihaar ayuu noqonayaa hooyadii baa hadda la sheegaye wa in alla intii hadduu gabadhiisa ku shabbaho ama walaashii uu ku shabbaho ama abaryartii uu ku shabbaho ama eeddadii uu ku shabbaho ama kuway wada nuugeen uu ku shabbaho waxaasoo dhan oo xirrimad calaykum ummahaatukum dumarka meeshaa lagu sheegay mid ka mid a hadduu ka shabbaho waa xaaraame maxaa lagu kala bixinayaa waaladiina kuwa yudaahiruuna min nisaa'ihim haweenkooda dihaaro humma yacuuduuna ku noqdo limaa qaaluu waxaa weeye wixii ay yidhaahdeen ee yacuuduuna camaa qaaluu oo markaa ka qoomameeyo wixii ka soo fulay oo raba inay haweenkoodii ay u noqdaan waxaa weeye sidanaa marka lagu xalliyey ilaahay axkaamtan uu ka soo dejiyey axkaamu dihaar baa la yidhaahdaa tan ugu horraysa ee ku waajibi waxaa weeye oo weliba waa say u kala horreeyaano waxaa wax waxaa la yidhaahdo tartiibun iyo waxaa wa- kafaarooyinka qaarna waa tartiib oo waajiba qaarna waa tartiib oo takhyiir ah marka tani waa tii waajibka ahaydoo mid hadday kuu suurowdo midda kale uma tallaabaysid fa taxriiru raqabatin waxaa weeye fatajibu waxaa waajibayso taxriiru raqabatin inuu qoor xoreeyo markan waxaan la xoraynaya addoommihii sidii loo xorayn lahaa diinta islaamka addoonnimo ma keenin ee iyadoo addoon la is addoonsanayo oo laga ganacsanayo sidii xoolihii dibidii iyo looga ganacsanayo as islaam ka yimid sidii ummaddaa loo xorayn lahaana irid walba wuu u furay marka dad gaalo ah oo mustashriqiin la yidhaahdo yaa markay aayadahan oo kale arkaan yaa waxay dadka si ay diinta ugu diraan yay odhan islaamkiina in is addoonsado oo liiscabiidsaduu qabaa runna ma aha taasi dad oo muxuu ahay muslimin sheeganayo oo xaddii ka gudbay oo ilaa mar dhow ummad iska haystay oo waa addoonkay ku hayana oo islaamkii fool xumeeyana way jiraan fatajibu taxriiru raqaba qoor baa la xoraynayaa min qabli an yatamaassaa intayna isu tegin oosan u galmoonin yuu horta qoor xoraynayaa oosan jimaac iyo una ugu tegin taas ayuu muxuu ahay bu- qoor buu xoraynayaa waxaa weeye marka sidaa ay u kala horeeyaan weeye qabla atakfiiri haddii uu muxuu ahay fain jaamacaha qabla atakfiiri ahima wuu dembaabayaa wa casya wuuna caasiyoobayaa walaa yasqutu canhu takfiir inuu kafaara gutana kama dhacayso marka markuu addoontii xoreeya kadib yuu xaaskiisii wuu xalaal u noqonayaa daalikum kiina oo horta aad ka joogtaan dihaarka oo la yidhaahda munkarun min alqowli wa zuurin la idin yidhi oydan mar dambe wax dihaarin oo iyo hadday idinka dhacdana aad wax xoraysaan baa tuucaduuna bihi kaasaa laidinku waaninayaa huwa xukmullaahi fii man daahara liyatacida almu'minuuna mu'miniinta inay waansamaan oo iska dhaafaan dihaarka oo ayna u noqonin wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun wuu baatin og yahay faman lam yajid qofkii aan helin addoontii baa la waayey sharcan baa loo waayey ama xisan baa loo waayey sharcan baa loo waayey waxaa laga wadaa berigaa addoonka uu joogi jiray wixii addoontaa uu ku gadi lahaa addoonta uu xoraynayo ama isagu ma haysto ama hadduu intuu soo gado xorayn lahaa maalkii uu ku xorayn lahaa oo maalkuu ku soo gadi lahaa ayuuna haynin faman lam yajid qofkii waayo addoon uu xoreeyo fa calayhi waxaa korkiisa ah siyaamu shahrayni laba bilood soomidooda mutataabicayni oo isdaba joogto xidhiidha ayaa laga doonayaa fa siyaamu shahrayni mutataabicayni min qabli an yatamaassaa intayna weli istaabanin waannu soo sheegnay waa inuu maalmo xidhiidho qabla aljimaacsoomo low aftara yowman minhaa hadduu maalin isaga oo lixdan maalmood weeye hadduu isaga oo konton iyo sagaal joogo hadduu maalin afuro wuu ku soo celin haddana taasaa loogu ad adkeeyey taasuu ilaahay noo sheegay subxaanahu low aftara yowman minha inqataca atataabucu wa wajaba calayhi an yasta'nifahaa inuu soo cusbooneeyaa waajib ku ah faman lam yastatic qofkii keri waayo oo ama jiran ama duq ah fa itcaamu fa calayhi korkiisa waxaa ah itcaamu sittiina inuu lixdan quudiyo miskiinan oo miskiina qofkii keri waayo inuu soomo weyne uu weyn yahay iyo jiro uu jiran yahay lixdan ha quudiyo daalika kaas oo dhan daalika aladii bayannaahu min axkaami dihaar waxaa weeye daalika kaas waa litu'minuu inaad rumaysaan billaahi ilaahay wa rasuulihi rasuulkiisa inaad rumaysaan axkaamtaas an tusadiquu billaahi wa rasuulihi ood ku camal fashaan shariicada ilaahay ood iskaga tagtaan oydan ku sii soconin axkaamtii jaahiliyada oo uu dihaarka ka mid yahay wa tilka taas la soo sheegayna xuduudullaahi ilaahay seerihiisii weeye xuduuddii ilaahay uu dhigay weeye wa hiya awaamirullaahi wa xuduudahu falaa tactaduuhaa ha ka tallaabina walilkaafiriina gaalada waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun waxaa weeye kaafir baa lagu magacaabay qofka hadduu diinta ilaahay iyo shareecada uu fulin waayo sidaad u arkayso waxaa la yidhi gaal oo kaleeta weeye welilkaafiriina gaaladii waxaa u sugnaaday cadaabun aliim weliljaaxidiina loo jeedaa walmukadibiina bi haadihi alxuduudi xuduudan la sheegay cadaabun mu'limun muujicun ayaa u sugnaaday culimmada waxay tidhi utliqa alkaafiru calaa mutacaddi alxuduud kuwa xuduudi ka tallaabsaday baa gaal lagu adliiqay waa takhliidan si loo ad adkeeyo iyo wazajran inay u noqdaan si looga canaanto ina aladiina yuxaadduuna allaha ina aladiina kuwa yuxaadduuna doodayo ina aladiina kuwa yuxaadduuna allaha wa rasuulahu kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa la barbartamayo ee yukhaalifuuna amra allaahi wa rasuulihi ilaahay amarkiisa iyo rasuulkiisa meeshuu u jideeyey ma ogiye meel kale marayo oo wayucaaduuna allaha wa rasuulahu ee yucaaduunahumaa wa yushaaquunahumaa maxaa yeelay labada mutacaadi fii xaddin wajihatin hayra xaddi alaakhar waxaa loo jeedaa qof meeshaad marto ma ogiye meesha kale marayo muxaadaad baa la sheegay duuna almucaadaad iyo mushawaalimunaasabati xuduudillaahi ilaahay xuduudiisa waa inaan la garab marin ina aladiina kuwa yuxaadduuna allaha ilaahay barbar dhinac maro iyo wa rasuulahu rasuulkiisa kubituu kuwaasi waa la halaagay kamaa sidii kubita aladiina kuwii loo halaagay min qablihim ay khudiluu waa la hoojiyey wa uhiinuu waa la ihaaneeyey kamaa khudila minman qablahum kowii ka horreeyey oo min almunaafiqiina waalkufaari xaaddu llaaha wa rasuulahu waqad xaqiiqee anzalnaa waan soo dejinnay aayaatin aayaad baan soo dejinnay bayinaatin oo cadcadoo waadixaadoo axkaamteeda xalaashiya xaaraamta iyo faraa'idka iyo axkaamtu ay caddahay welilkaafiriina gaaladii waxaa u sugnaatay cadaabun cadaab baa u sugnaaday muhiinun oo ihaaneeyo waa tii kale oo kaleeto aayaddan waxaa weeye kufaaru makka yay yowma alaxsaab yay muxuu ahaay ku soo degtay xiina araaduu taxasuba markay gaashaanbuur noqdeen calaa rasuuliillaahi sala allahu caleyh wasalam waalmaqsuudu bihaa aayaddana waxaa looga jeedaa in nabiga lagu sabriyo oo loo bishaareeyo mu'miniinta in acdaadooda oo mutaxasibiinta ah in ilaahay uu dullayn doono oo hoojin doono oo kulankoodana ay kala tegi doonaan sidaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ugu bishaaraynayaa oo ayna ka cabsanin yowma yabcaduhum allaahu jamiican waxaa weeye markii adduunka wixii jiray loo sheegay haddana aakhare iyo cadaabkeeda waa in lagu cabsigeliyo wadkur ka sheekee nebi maxamedow yowma maalin yabcaduhumullaahu ilaahay uu soo saarayo jamiican khalaa'iqdii oo dhan maalintaa rahiibka ee cabsida leh oo lasoo kulminayo mujrimiintii fii saciidin waaxid bannaan keliya fa yunabbi'uhum ilaahay wuxuu u warramayaa bimaa camiluu waxay sameeyeen oo dembi adduunyada ay ku sameeyeen axsaahu allaahu ilaahay wuu koobay wa nasuuhu iyaguna way iska halmaameen wallaahu allana calaa kulli shayin wax la arkaba shahiidun markhaati buu ka yahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam